markana somalilan guddiga doorashooyinka somalilan ayaa maanta daah furay qalab cusub oo lagu hubinayo codbixiyaasha doorashooyinka somalilan kaasi oo taiwan ay ugu deeqday haddaba guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee somalilan cabdirashiid maxamuud riyaraac ayaa uga waramay wariyaha v o a khadar maxamed cakulle
runtii bandhigan maantu waa laba arin waa dahfur mashruuc cusub oo runtii qalab duniduba ku yar amaan cidino isticmaalin oo doorashooyinka lagu qabto oo ay naga caawisay dowladda taiwan aanu aada ugaga mahadnaqayno iyo tijaabadiisii qalabka maadaama uu cusub yahay in la tijaabiyo marka qalabkaas waxa weeyaan somalilan waad ogtiino markii hore waxaa la samayn jiray diiwaangelin biometricah oo qofka indhaha laga qaado oo xogtiisa la xafido laakiin waxaa maqnaa qaybtii akhriyi lahayd marka la howlgelinayo xogtaa marka arrintan maanta waxay ku saabsan tahay qaybtii akhriyi lahayd xogtaa ee meel walba la geynayey ee qof kasta indhaha loo saarayey weeye ee qof walba soo saaraysay macluumaadkiisa iyo iyo inuu qofkii sax ahaa yahay marka arrintan guud ahaan waxay noqonaysaa in doorashooyinkeennu noqdaan xor iyo xalaal boqolkiiba boqol oo aanu jiri doonin qof ama kaadh kale oo u egyahay qaata ama si kale isugu daya sababta waxa weeye maanta waxaa muhiima qofka ishiisii ilaahayna subxaana wa tacaala sidaa og tihiin il il la midii ma jirto qof walba il gaara buu u sameeyey marka qof il kale sheegan kara ama kaadh kale sheegan kara ma jiri doono haddii alla ka dhigo markaa guddoomiye hadday dadku sii fahmaan tusaale ahaan berigii hore markaad habkaa baadhista casriga ama xog diiwaangelinta xogta qofka la qaado waa laysu eegayo qofkan shaqaynaya isu eegayey qofka iyo kaadhka oo dabeetana hadduu la eegaadana hakadgelinaya ama sii hubinayey markaa tan waxay ka dhigan tahay in mashriku akhriya markuu qofku kaarhkan la yimaado goobta codbixinta sidaa weeye sidaa weeye bini aadamku dee wuu sawirku wuu isbedeli karaa qofku ma garanaysaa waxaa laga yaabaa goobta uu ku jiraa ama uu ku qabanayaa shaqada inay goob iska madow tahay goobaanu aad wax uga arkaynin dad isu eg baa jira oo wejigoodu isku mid yahay oo aadan kala garanaynin marka waxay meesha ka saaraysaa taas in la dul saaraado ama doorashadu ay ma garanaysaa noqoto wax qofkaa bini aadanka aragtidiisa ku xidhan waxay noqonaysaa wax mashiinkaas aan cidna aqoonin ku xidhan qofkaasu hadduu ku jirana sheega haddaanu ku jirina diida
waxaa jira dad badan waxay xasuuyin mararka qaarkood xagga laydka oo kale ama mashiinada oo kale marka qaar bicilada ku imanaysay marka ma damaanad qaadaysaan in qalabkani ha dhowto sidaa iminka u tijaabisaan intii karaankiina uu shaqeeyo guddoomiye
runtii dee saasaan ilaahayna ka rajaynaynaa qalabkuna yahay waa qalab cusub dabkiisa iyo wixiisa uu wataa runtii mashiino kanu isticmaali mayno waxaanu isticmaalaynaa bahla bower ban la yidhaaho oo maaragtay jargerisa labtobkuna dee wuu buuxaa baaterigiisiiba wataa kaasna maalintaas waana maalin qura shaqadu maalintaa kaa hadduu ka yaraadona kaasaa loo sidaa waxa kale oo deyada lafteedu backab noo ah incase oo de technologygaas wax ka si noqdaan ama shaqadaas wakti kooban socon weydo at the same time waxaan haysanaa formuladii hore iyo kaarkii hore oo iyada ayaa backab noo ah oo haddii goob goobaha ka mida uu mashiinka ama wax ku yimaadaan ama istaago shaqadu isma taagaysa waxay ku soconaysaa qaabkaynu awalba ku geli jiray oo dadka kaararkoodii ayay ku gelayaan laakiin inta uu shaqaynayo isaga ayaa lagu qabanayaa indhaha loo saaraya qofka waxaana waana hubin aan wax ka dhiman jirqofka codaynaya la hubinayo waxaana loogu deeqay dee sanadkii tegey ayaa dowladda taiwan naga bixisay lacag laba milyana waanu qalabkaa soo siisanay marka aad iyo aad baanu iyagana runtii uga mahadnaqaynaa waxay noo dhammaystireen qaabkii automaticga ahaa ee doorashooyinka lagu qabanayey oo aanay jirin runtii dunida dowlad isticmaashaa ma jirto
hore waxaa laydin odhan jiray afrika hal dal baa idinka horreeyey somalilan ahaan barometiga ama arag sugaha isha in maaragtay xog laga qaado tanna maxay uga dhigantahay somalilan qolada markaa hore waxay ahayd waxaa lagu tartamaya waxay ahayd taa xogta lagu qabanayo ee kaarhka lagu samaynayo laakiin tan iminka goobta la geynayo ee codbixiyaha lagu hubinayo cid isticmaashaa ma jirto dunida innaga kowkaa isna hab kale oo degmooyi doorashooyinka aad tijaabo kaga qaadi jirteen dhowr exaambal ama dhowr goobood oo iyagana ah codbixiyaasha in la hubiyo isku xidhka networka waxaasoo dhan taa iyadana ma laga yaaba inaad samaysaan iyadana waan samaynaynaa insha allah bisha soo socota ayaanu samaynaynaa degmooyinka aanu maaragtay degmooyin kooban because iyada waxaa sababaya dadku waa kala jaad duruufahoodaa kala jaada waxaa laga yaabaa dadkan magaalada lagaga qaaday dee indhaa la akhriyaya dad soo seexday dad iska ladan dad hawshoodu ma garanaysaa marka tuulooyinka iyo dibadda waxaa loogu baxayaa in lala kulmo dad dhibaataysan dadaan seexan dad indhahoodu ma garanaysaa laino had iyo jeer qayb weyn waxaa ka qaata isha hurdada ilaahay ugu tala galay waxaa qasab ah inaanu nolosha dadka oo dhan ka qaadno meeshay taalaba diiwaangelinta codbixiyaasha taasi goormay bilaamsa guddoomiye
voter registrationku wuxuu runtii qorshaha hadda annaga noo yaallaa waxaa weeye inuu marka rabadaan laga baxo bilaabmo may aanu qabanno haddii alla ka dhigo sababta waxaa weeye waa ogtiino iminka dee dalkiina abaaraa ka jira rabadaanna waa soo socotaa marka howlaha iyaga xafiisyada iyo diyaar garowga iyo howlaha kalaanu dhammaysanaynaa muddada labada biloodah haddii alla ka dhigo oo ilaahay dee raxmaadkiisana ina siiyo waa ka sugaynaaye waxaanu bilaabaynaa bilowga may insha allah goorma is leedihiin doorashada madaxweynaha waad ka diyaar garoobi karaysaanoo waa qaban karaysaan
wallahi doorashooyinku dee horta waad iska og tahay oo xilli bay leeyihiin komishinka doorashooyinkana waxa weeye sharciyad baa u taalluu ku shaqeeya sharciga komishinka u yaallaa waxa weeye inuu boqol iyo labaatan casho ka hor doorashada la qabanayo ku dhawaaqo marka iyada waxaanu leenahay dee hadda haya calasalaa iyo haddeeda aan gaadhno diiwaangelintaan qabanaynaa hawshaasaan qabsanaynaa insha allah wakhtiga sharciguna furayana dee hawsha iyadaanu iyana qabsanaynaa markaas waanu ku dhawaaqi doonaa haddii alla ka dhigo
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan cabdirashiid maxamuud riyaraac wuxuuna u waramayey khadar maxamed cakule